asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintayna murtada maanta xubintayna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubintayna murtada maanta ee haddii eebba idmahayo aynu sida joogtada halkan uga wadaagno midaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa socoteeyey oday iyo wiil yar oo uu dhalay waa la socoteeyey dhul dheer baa la maray socoto dheer ayaa la galay odaygiiyo wiilkii baa sheekaystay wiilkii odaygii markii la sheekaystay ayaa waxaa lasoo maray dhul fara badan oo ay sheeko unku maqli jireen labadooduba laakiin dhul ay horey u yaqaaneen ayna ahayn waa lasoo socday waxaa lasoo maray wuxuu yidhi aabo inakaan shinni baan raadinaynaa shinnidii baa la raadiyey shinni meel ku jirta oo hal shinnu ay saa godka uga soo jeedo oo aan wax shanqara lahayn ayaa geed weyn lagu arkay waa lasoo dhaafay shinni kale ayaa iyana la helay oo iyana aan duleelkii shinni fara badan ay saa ugu shirsantaoo ilaalinayso laakiin aan shanqadho ka jirin waa laga tegey socoto dheer baa la galay waa lasii sheekaystay howlo badan baa laga sheekaystay shinni saddexaad markii meel lasoo maraya waxaa la maqlay humsi bahashi shinnida ahayd baa dhahaysa show waa shinni isdirirtay oo inta khilaaf weyn dhex galay ee doodda iyo muranka ka baxaya adyaabi oo hogun baa ka yeedhahay haddii lasoo agmaray markay ku soo dhow yihiin iyagoon sooba gaadhinba meeshii shinnidii ku taallay ayay shinnidii waxay weerar ku soo qaaday iyagii oo ka hor imaatayursoo carisiiy waa la cararay waa lasii socdo shinnidii hadduu laga badbaadiyey waa laiska tegey si loo sii socdo marka meel dhex lasii marayo yuu yidhi wiilkii yaraa aabo shinnidii maanta maxay ku dirirtay bi aan maqalna markaasuu aabo intaad midda dirirta aynaa u gelin mid hore oaan soo aragnay ma xasuusataa siyo haa wax shanqara miyaad ka maqlaysay siyo maya tu kaloon aragnay iyadana ma garanata siyo haa wax shanqara miyaad ka maqlaysay maya middan saddexaad maxaad maqlaysay markaasuu aabo innagayba ina cuni gaadho nag inaga dhigi gaadhay oo innagii waaba sigannayba ma arkaysibi in inagu ku siganno inaga lafeena inoo cuni gaadhay haa haddaba aan kuu warrame wuxuu yidhi shinnidii hore ee aan xaggaa ku soo marnay heshiis bay ahayd shinni heshiis ah yay ahayd waxayna heshiis ku ahayd inay waxaadana ilaashato malabkeedana ceshato ayna maaragtay iyadana ayna isdhibaataynin ayay heshiis ku ahayd tii labaadeen soo marnayna waxay heshiis ku ahayd inaan xitaa aaggeeda loo soo dhowaanin xanteedana aan la helin oo xitaa bannaanka ciidan bay dhigatay bannaanka hore ee meelaha xuduudaha geedka laga soo gelay ciidan baa u yaallay soo maad arkayn godka afkiisa kore in ciidan u joog haa taasuna waxay ahayd mid xitaa xuduudaheeda ilaashatay tii horena waxay ahayd mid hoggeediiyo malabkeeda ilaashatay haye middii saddexaadna waxay ahayd mid isdirirtay oo dagaal weyn dhex galay oo haddii ilaahay idmahayo waxaad ogeed iska badaa iyadii iyadoo intay heshiin weyday oo ay dirto islayn gaadhay iyo innagana ina cuni gaadhay somaad arkayn kaasuu haa aab haddaba aan kuu sheegayo aabo haye shinnidu markay iskhilaafto ayaa hoggeeda la helaabu shinnidu markay iskhilaafto baa hoggeeda la helaa ee wiilkayo waxaan kaala dardaarmahayaa weligaa iska ilaali khilaafka ehelkaaga walaalahaaga awlaaddaada ubadkaaga deriskaaga tolkaaga deegaankaaga xigaalkaaga intaa khilaafkooda iska ilaali haddii kaleento cadowgu wuxuu heli doonaa hoggiinna waana laydinka guulaysan doonaa ayuu kula dardaarmay wiilkiisii waa tala aad iyo aad wanaagsan mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubintaana murtada maanta idamka eebow waxaan leenahay nin la sugayow yaad sugaysaa nin la sugayow yaad sugaysaa